wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo caawa aan ku baranayno waxa ay ku kala duwan yihiin gabayga geeraarka iyo heesta iyo sida lagu kala garan karo sidoo kale maxaad samayn lahayd haddii gabar oo xiriir jacayl idin dhex maray ay hadalka kaa goosato adiga oo weli u hanweyn abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye ayaa weli marti igu ah barnaamijka cawayska washington caawana barnaamijkan waxa uu nagu siinayaa cashar suugaaneed qiimo badan waa caawa iyo cawayska washington waa tahay abwaanjaheye inta badan soomaali badan waxaa aada maaragtay jahawareer uu ka haystaa ama isaga qasan ama ay kala saari macnaha kari waayaan mararka qaar gabayga geeraarka heesta iyo maansada marka bal waxaan jeclaan lahaa caawa inaad aniga iyo dhegaystayaashaba aada noo faa'iideyso ood ood wax naga barto bal waxay ku kala duwan yihiin adigase gabay ma samaysay ama ma tirisay weli haddaan su-aashu waa labeeta hore ka jawaabo waxaan ay ku kala duwan yihiin gabayga maansada geeraarka iyo heesta heesta waxoo dhan horti maansaa la yidhaahdaa waa maanse gabay maanse geeraar iyo maanse hees laba saddexduba waa ilmo maaso maanse waa barta weyne ay ka soo tafiirmeen marka gabayguna waa boqorka maansada la yidhaahdaa geeraarkuna waa qayb maansada ka mida iyo heestu marka heestuna shan qaybood bay u kala baxdaa waxaa la yidhahaa hees hawleed hees koolkoolineed oo tii hooyadu ku koolkoolinaysay ubadkay u qaadaysay hees caruureed oo carruurtu tahay qaada iyo hees ciyaareed oo ciyaaraha laga ciyaaro afartaasi dhaqan bay noo haayeen hees faneed waxa la yidhaahdo dhowaan dhalada iyana kusoo birto tan miisiga loo tumaa marka shantaasay heesuu kala baxaan geeraarkuna markaa isaguna waa qayb kaloo ka sar duwan oo nooc kale loo sameeyo oo isagu waxa uu ku dhammaadaa marka la samaynayo shaqal ama shaqalu eeke a e i o u mid ahaan waynu ku dhammaadaa ama y iyo w wa iyo ya marka yalna intaasaad ku arkaysaa marka geeraarka iyo heesta iyo gabayguba waa ilmo maaso marka waxaan rabaa uun dadku markay dhegaystaan maxay ku kala garan karaan in wax in waxaan ay maqlayaan ama inuu gabay gabay yahay ama inuu geeraar yahay horti boqorka maansada waxaa la yidhaahdaa gabayga berigii la qor bixinayey in xasan qaliilin la yidhahabaa magacaa uu hirgelaya bixiyey wuxuu ku noqday gabaygu wuxuu leeyahy xaraf raac laba jeer ku soo noqda sida sadarkiisa waxaa ku jira dugsi mele qabyaaladi waxay dumisa mooyaane waa labaala la yidhaha gabayga marna waxaa la yidhahdaa nuuxda hadalka naasaca dabnaha nuuska dhegahayga saddexnaabaa ku jira marna waa afar luu noqdaayo waa xasan iyo xuseen iyo xirsaa kaa xasuus badan xarafraaciisaa marna labaalaa marna saddexlaa marna afarlaa marka intaasaan raggii hore ka soo gaadhay caashaay dabeedna waxaan isweydiiyey shanla isku day dabeetana waxaan idhi markan maago meeshaan mugsado waan murbixiyaa haddana lixlaan isku dayey ma macneeyo maangaab ma helo malemalaynteed majaraha majiiraha melmelan moosinka mulaaxda dabeetana sideedlihii waan ilowsanayba ilaa sideedlaan gaadhsiiyey anigoo sideedla marinayo lade isyar macaashiyo sidii gabayga aad afarlaha uun raggii hore ugu timid ayaad xarifraaciisii ilaa sideed isku dayday oo dee nin khatara iska dhigaya ayuunbaan arday jaamacadda jigjigi joogto u sharaxay nidaamkan dabeetana mid yaroo carruurunbaa wuxuu ii soo diray gabay xarifraaciisu sagaal yahay dabeetana inankii yaraa sagaalkiisii uu xarifraaca almaasadiisii ku arkay anigoo la yaabay ayaa haddana beri dhoweyd baa waxa aan sameeyey hal sadar oo xarafraaciisu yahay koob iyo toban leh tusaale ahaan waxa weeyaan hal han huwan hal hays hadafil hilan hirar humaag haysta waa la tirin doonaa hal han huwan hal hays hadafil hilan hirar humaag haysta weeyaan marka hal han huwan hal hays hadafil hilan hirar humaag haysta xarafraacaas waa qodobu gabaygu kaga duwan yahay qodobadu kaga duwan yahay mid ka mid ah wuxuu kaga duwan yahay gabaygu wuxuu leeyahy waxa la yidhaha hokis iyo horis haddaad aragto waa ragow kibirka waa lagu kufaa halkaa markaad marayso waad hakanaysaa dugsi male yaaladi waxay halkaasaad ku hakanaysaa intaa horeed hakantay hukis baa laydhaa dumise mooyaane ragow kibirka waa lagu kaa ha la ogaada daad ka daba keenaysana horis baa laydhaa marka hokis iyo horis baa sadarka gabaygaa qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe laydhaa marka la isku darna waxaa la yidhaahdaa meris miisaan buu leeyahay la raaco oo la yidhaahda sideed iyo toban ilaa labaiyo labaatan shaqal ama shaqalu eke ayaa laga tiriyaa sadarkiiba kiisa rasmigaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay labaatan laha oo labaatan shaqal baa sadar kasta ku jira laba boqoloo sadar hadduu noqdo labada boqolba mid labaatan shaqal baa laga helayaa sadar kasta kaasina waa miisaankii iyo nidaamka waxa uu leeyahay luuq hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoyo oo layidhaha ninkii ugu horreeya ku luuqeeyey waxa uu haraagowgaas afartaa qodob ayuu gabaygu boqorka maansada ku noqday oo uu kaga duwan yahay geeraarka iyo magaranaysaa heestaba geeraarku waa ka gaaban yahay oo sadarkiisii cod u gaara uu leeyahay oo lagu qaado oo hadiyo jeer abwaanadoba ku yar kala duduwaanaadaane laakiin geeraar baan awalkiisiiyo iyabu ku dhammaaday oo ambaduu ka bilaabmiyo sida loogu irshaadiyo xagga ugu dambaysa eeg marka xagga ugu dambaysa wuxuu ku dhammaanayaa a e i o u ama wa ama ya ayuu ku dhammaanayaa geeraar baan wakaabaleeg geeraar waa nin wanaajiyo inuu weeraar kaga oodmiyo nin sidayda warkiisiiyo waadigiisa yaqaana geeraaradan raagowgaas iyo cabdiidan iyo cabdillahi sutatima cabdiyaba lahaa ibraahim mirawiladna wuxuu yidhi ragna feedha colow iyo anaa kaa fararoon iyo ficil way isku dilaa dumar fiid ay hadlaan iyo fudayd waa ku baxa geelu dhaysta fallaax iyo foosha waa ku rima marka anigana heesteen hore ku soo sheegnaye rabbi toogada xooggiyo taagga kaama xayuubshoo tacabkaama khasaaree nafta taaan ku tallaalaay jacaylkaan tabinaayo tahanmaanka ku taallaan ka soo tuujinayaaye iga tiiri cadaawo jacaylkeenna ha tuurin weeyaan marka geeraarkuna wakaa astaan uu kaga duwan yahay xarafraaciisu ka kale labuu ka bilaamaya kan midhun baa looga baahan yahy geeraar waa nin wanaajiyo wowgaasunba aha ninuu weeraar kaga oodmiyo sadarkiisuna waa waxaa gaaban waxaa timid heestii heestu caashaay waxaa ku dhex jira waxa la yidhaahdo boqorada maansada ayaa heesta ku dhex jirta gabaygu boqor buu ahaa boqor walad aragtayba waa in boqoradu lahaaada haddaata boqor bilaa boqoradii muu jira dabeetana halkaa anigaa dabagalay oo baadhay dabeetana waxaan soo ogaaday gabaygaba heesta kebada la yidhaabaa ka khatarsan dabeetana boqorada maansadaan u bixiya aniguna dabeetana halkaana aad baa layla qaatay rag badanoo sugay ahanina way u qushuuceen oo way ku hirgashay boqorada maansada waayo gabaygu hokis iyo horis buu leeyay baan kuri iyadu waxay leedahay hokis iyo laba horis halka miisaankiisu labaatan la ahaa lix iyo labaatan lay ka noqonaysaa sadarkeedu iyada waxa weeyaan naagta kabadalehey kaalin daraney adaan kaydba sii dhigan geedba geedka u dheer laga garaacyey galool muray mulaxdii halkaasi waxay inoo sheegaysaa in suugaanta halka ugu adag aanu rag lahayna dumar leeyahay afka hooyana sidaasay ku mutaysteen sarta ugu adagee wuxuun laga tiriya dumar baa iskale cajiib cajiib afkaaga caana lagu qabay aad baad umahadsantaha abwaanjiheeye marka taasi waa ta ugu khatarsan heesta heestu dabeetana waxay soo martaa ta ugu yarina waa heesta mooyaha oo waxaa la yidhaahdaa mooyaha malablaha dabeetana mooyaha ilaa kabadda intaasaa heesood soo dabeetana meeshaa badaha maansadaa lagala baxaa waa halka maansa markaaad samaynayso ayaad ka soo dhex qaadanaysaa bad heesaha ku jirta markaasaad taa taa gabayga iyo geeraarka mooyaane badihii kaloo dhami heestaasay ku dhex qarshooyin abwaanjiheye waa sii soconaynaa balse qadar aan ku nasanno heesta jacayl daran iyo codkii allah u naxariistay maxamed axmed kuluc
markada maqan dabubta wuu yeelaa dhiiga habeenkii markuu waagu taal barkaga maqan dabubta wuu yeelaa diinkuna ma duunyadu daribada abaartu qofka wuu diida adugugii ku daaqe hada duuqu yaablahe siduu iigu kaa diray way adiga ooye dumarkadii ma eegin diinkuna ma duunyado darimada abaartu afka wuu diidaa adugugii ku daaqe anadooqu yaablahay siduu iigu kaa diray dawoyadiga mooye dumarkani ma eegin Yeah.
marka waayahay Ee, waxaan rabaa marka adiga ma gabayda marna ma isku dayda haa in badan baan leeyahay oo xarafaanan xarfaha ka gabiyin xarfaha laga gabiyo waa a e i o horta waa hal xaraf marka la gabiyayo ilaa ya Een, mid walba itaalkay waxbaan iskaga dayey marka mid ama labun baan dee kaaga soo qaadi doona caawa waaya diyaar tan u horeysa waxaan kuu soo qaban lahaa gabay la yidhaahdo codsi eebe cajiib ciwaankaaban ka helay magaca codsi eebe markaad maqashay waxa weeyaan een, waa ilaahay codsi laga codsanayo codsi ilaahay laga codsadayna waa ah, waad iska dhadhamin karaysaa inuu duco yahay aada iyo aad marka gabaygani waa duco iyo abaalcelin oo haddaad igu aragtay hees aan ku ab- abaalcelinta kaga hadlaya mararka aan gabayada kaga hadlaya abaalcelinta ama aan ku abaalcelinayaba waa gartay marka wuxuu yidhaahdaa waxa uu yidhi hal abuurka caan kale naxwaha khayrka ku cidaadan calankiisa niman baa sidoo caynadayn jiray carabkoodu niman buu yaqiin caynka loo dhige anna caynadii baan ahoo waan cirbixiyaaye afka waxaan ka celiyey qalbiga caburhsanaataaba xalun bay cawayskii tidhi way kan caliyowe ambal curiya caawana godkaan caynka kaasteeye nin caqlile nin caalima ninkii cuudaa lahu siiyey nin cuskaday raxmaankoo rabbiga caadil tala saartay oo miskiinka caawimo taroo caydha u gargaaray ifka kuma carceertoo barrina ciilma laasimee deeqdu inay cajiib tahay haddaan shaaca ka caddeeyo waa cadameeye biyo rasuul camalfalkiisiiye waa cibaado kaydiyo midaan cidina koobayni waa xijaab masiibada ceshiya dhama cadaabeede waa badbaado caamiya gargaar cuudka barakayne waa casumad magac loo khalqigu kugu ciseeyaay sifo weeye lagu caanbixiyo caado madaxeede waa calaamad geesigu sitiyo gobiyo caadkeede burji weeye laga caago oo ceebta kaa jire waa cumaamad lagu baajin kara dirir colaadeed waa ciidan kula howlgaloon cidi dareemayn waa wanaag cid lagu taartay oo laysku celiyaay hadalkaa caddeeyaya haddaan sii cabiro weedha alle iyo nin liitaa dafira caynkii loo habaye ninkii waalid caasi aan ogayntii carruurnime e caawime laguu taray mar baa layska celiyaay haddaad cudu weydana afkaa laga caddeeyaay xagaheeda maansada aanuun ciidda ku adkaynin oon caariif gelin oo haddana caanba xibanaaya habkaad ii cisaysiya sidaad iigu caana maashay carabkaygu kama gaabsan kara inuu caddeeyaaye oo cindiga kama suuli kara camalfalkaagii dadku way canaantaan ninkay sama ku cayntaane calooshaada oo furan markaan cabasho kaa waaye ayaan gabaygan kuu cuskaday ina cismaanowe shan calaa calood baan rabbiga caawo hoos dhigay codsiiyo ducaan kugu diray caalimka ilaahe caqligaaga geliyoo naxwahan cayn kasta u fiiri cajiib cajiib yaad u tirisay waxaan u tiriyey nin abaal igu lahaa oo axmed la yidhaahdo oo necab laakiin isagu inaan magaciisa sheego markaan sugaanta akhriyayo meelaha ka sheegayo inaad u qarisuu rabaa oo aad u sirayso inaan u inaan u sireeyuu rabaa laakiin fagaarayaal badan iyo dad badan oo kaleo nugu duceeyeyna way jiraan oo ka tiriyey haddii meelo kale lagu arko originalkeedii wanigaa maanta ku akhriyay aad baad umahadsan tahay marka waxaan rabaa waxaan rabaa aad bay noola dheeraatay maansooyin jacayl ah abwaanjaheye ma leedahay haa maansooyin badan oo jacayla waan leeyahay marka
bal mid iyadana qadar nooga sheeg haddii haddii aan midya laba ka soo qabto waxaan ka soo qaban lahaa ardaynimadaydii kuwaan tiriyey dee koley dhalinyarada laftigeeda waa inaan sugaanta wax ka siiyaayo marka ardayga ahaa kuwaan tiriyey oo kale gabaygan waxaa la yidhaha ugbaad wuxuu yidhi inan yahay ogsoonow intaad uunka nooshahay inan yahay ha moogaan afrikaan inaad tahay inan yahay ha baylihin basarkii adooga inan yahay tallaabada rabbigaa kugu ilhaanshee adduunyada dhammaanteed haysodhan ada iskale aakhira xasuusnow in cadaabi ay taal iridaa xabaashiyo inuu iilku dhagax yahay afartaasi waa hadal iyo erey tulaalo leh afar kale tusaalaha uu ku tegay halkoodii inan yahay asluubtiyo edabtiyo xishood kale inan yahay astaan wacan aabbaheed ku gadabaray isirkeedu gobonnimo asaluu u leeyahay inan yahay ninkii dayey naxariis la ooyaa inan yahay ninkii dayey u jacayl ilmeeyaa ereygyada weedhana lala umal wareeraa ubaxyaha u baxaayee isha doojinaysaa udugyaha u carfaayee urtu haybinaysaa ugubyaha u la dhalayee tolyo xidid la eegtaa ee adeeradeediyo ehelkeedu jecel yahay ee ina abtigeediyo abtigeed ku faanaa ee islaamahoodiyo ayaydeed tilmaantaa ee awowihii dhalay tukubaha u haysaa ee ardayda qarankuna ammaanteeda fidisaa ee aqoonta baratee socod dheer u mudataa ubadkiiyo carruurtana abidkeed wax siisaa ugurkiiyo miskiinkana inan yahay gargaartaa rabbi amaradiisiyo allahana tixgelisaa dhaqankiiyo islaamkiiyo inan yahay edaabtani odayada warkoodiiyo ereydadan taqaanaa ee sarbeebta adag iyo sugurdaha afkarataa aasaaska seeskana ka abqaalan meel wacan ka tafiiran odaygii abwaannimo u sidan jiray ka tafiiran odaygii ehelada u tarin jiray ase aan ka leexanin dhaqankii awowgeed inan yahay sideedaba aan aafa lagu arag intan ereye leeyahay waxaan uga gon leeyahay ku ammaani maayo waxaan uga dan leeyahay asalkiiyo waxaa tahay ayaan kuu dulmaraya afartaasi waa hadal iyo erey turaalaha iyo erey turaala leh afar kale tusaalayn ugu tegay halkoodii ku tilmaamay intiyo waxaad eeda leedahay anigoo ku jecel baad agahayga hiifto anoo kuu hadraayaad iska kay fogayso uur dhulkaaga hoosiyo iga goysay laaftee haddii aad isleedahay wuu ku il daran yahay ha u qaadan gabadh yahay inan gabay taalkii ha u qaadan gabadh yahay inan gabay afkaygii ha u qaadan gabadh yahay inan gabay dantaydii iminkana ogsoonow inan ahay sidaydii oo aanan awgaa uga gu'in haweenkii oo aanan awgaa uga tegin anfaaciga oo aanan awgaa ehelkaygii uga tegin oo aanan inan yahay waxba kuu aloosnayn gabadh yahay ogsoonow inaad iima leedahay oo aad astaagga afka buuris dheers tahay haddii aad isleedahay eedaadka wada dhaaf haddii aad isleedahay ha aroosan weligaa aqal yaan lagugu qabin ubad yaan lagaa dhalin beryaha ha aqalgelin waad eedi doontaa haddii aad isleedahay adduun raadsa iyo maal haddii aad isleedahay haweenkaad u sideetaa ha isjabin jawaabhoo iyo eray ku shaafiya wakhtigeenna eegoo bal adduunka qiimee ayaamaha iskurayiyo balaajiib dharaaraha baldhanu nubaydhoo oggolaansha soo dhiib ama diidmadii hore ku adkaysa inan yahay afartaasi waa eed iyo iima kugu maqan afar kale ugbaadeey waa duceey ogsanow allahay ha kaa dhigo midaan amarka moogaan allahay ha kaa dhigo midaan eedin waxa wacan allahay ha kaa dhigo midaan ummadda ceebayn dhaqankii ayeeye iyo asalkii midaan rogin ilaahay ha kuu dhiso aqalaadu nolol wacan anomaska boodhkiyo wax abaara lagu adag oo barwaaqa taalloo qalamkuna isbiirsaday rabboo kugu asteeyo ilaahow ku garansii rabbo uurka laabtiyo uucdaada khayr geli rabow ori wacanoo waxaad deecda kaa yeel rabow geesi adagoo ku aroosa kuu keen rabow ubad xalaaloo anfac kuule kuu door yaad waa yaad u tirinaysaa markaa gabaygani yaad u tirinaysaa waxaan u tirinayey inan xiliyadaan ardayga ahaa aad wax noo dhex mareen markaa dhan waan ammaanayaa dhan intii iyo is-adkayntii iyo baan sheegayaa dhan raja ay u jirto waxaan leeyahay ma diidmadii hore ku adkaysta inan yahay ee ogolaansha soo dhiiba ma diidmadii hore ku adkaysta inan yahay waad gilgilaysaa Ee, markaa miya dan- Ah, marka aakhir haddii aan waayana nafsi iyo waxama daba dhigaye intaan iliga raacin ducaan ku sagootinay maxay ku dambaysay markaa inantiinan isweynay ducadiinaan ku sagootin
barnaamijkana waxaan kusoo gabagabaynayaa heesta jacayl igu eka iyo codkii xaliima khaliif magool barnaamijkan waxaa marti igu ahaa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheye tan iyo kulanti dambe waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Yeah. jamashada nafceedo jamashada nafceedo halkaadiga jirta aba jeedaalyacayo jallacada madcaaye jamashada nafteedu jamashada nafteedu halkaadiga jirta aba jeedaalyacayo